bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan ciid wanaagsan meel walbo aad ku sugan tihiin waa isniin taariikhdu ay ku astaysan tahay sideedii labaatanka bisha julaay sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dalka soomaaliya iyo guud ahaan caalamka ayaa maanta si isku mid a looga ciiday ayadoona munaasabado kala duwan ay ka dhaceen qaybo ka mid a gobolada koofureed ee dalka soomaaliya magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa ah meesha ugu weyn ee sida adkaa looga dareemay munaasabada ciidda ayadoona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kumanaan ruux oo kala qaybgalay dukashada salaada ciidda masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud oo salaada kadib khudbad ka jeediyey ayaa hambalyo u diray shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay ku dhaqan yihiin asigoona ugu hambalyeeyey curashada maalinta ciidulfitriga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale soo hadal qaaday dhibaatooyinka iyo hagardaamada kooxaha kasoo horjeeda dowlada federaalk ee soomaaliya ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed asigoona tilmaamay in dowladda ay wax waliba u samay doonto sidii ay kaga hortegi lahayd kooxaha ay qaybta ka yihiin ururka al-shabaab ee xiriir kale leh ururweynaha al-qaacida dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa hambalyo ku aadan maalinta ciidda u diray shacabka soomaaliyeed xilli uu qayb ka ahaa dad aada u fara badan oo maanta salaada ciidda shacabka kula dukaday masaajidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho
dhammaan xubnaha golaha shacabka xildhibaanada shacabka soomaaliyeed meelkastoo ay joogaanba waxaan leenahay iid mubaarak iid mubaarak iid mubaarak hambalyo hambalyo hambalyo dolaadkiina ilaahay allah kasoo jira soonkeena dhammaantiin salaadayna iyo ducadayna iyo kasujuudkeena ahaba ilaahan laga aqbalo waxaan idinku hambalyeynayaa iid wanaagsan waxaan aad iyo aad ugu hanweynahay sanadka sanadkiisa in iidaan iid kasii wanaagsan si kasii wanaagsan aanu iidno si radayn aan uga qayb galno iidaas ee allah subxaana watacaala ka horjeedana insha allah mar kale ciid mubaarak dhammaan shacbiga soomaaliyeed ciid mubaarak kul caam wantum bikheer waljumla insha allah sidoo kale gobolada ka mid ee dalka soomaaliya ayaa si lamid a magaalada muqdisho looga ciiday iyadoona dadka isugu marxabeeyeen munaasabada ciidda waxaana ka mid a magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland iyadoona munaasabada uu kala qaybgalay goob barxaad oo lagu dukanayay madaxweynaha maamulkaasi cabdiweli gaas iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland munaasabadahan ayaa siyaabo kala duwan ugu dhacay sidoo kale qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya sida qaybo ka mid a maamulka somalilan puntland iyo sidoo kale deegaanada jubbooyinka waxaana maanta ay noqonaysaa maalinta ugu horeysay ee ciidulfitriga iyadoona dadweynaha soomaaliyeed maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay diyaargarowga munaasabadani ku aadan ciida halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho jenaraal xasan maxamed xuseen mungaab ayaa maalintii shalay gelinkii daba ka badbaaday iskuday diloo la doonayay in lagu qaarajiyay xilli si xilligii afurka agihiisa lagu beegsaday qarax gaarigiisa agagaarka degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xilligaasi kusii jeeday xarunta gobolka banaadir oo ku taala degmada hirwaa ee gobolkan waxaana la tilmaamayaa in burbur uu soo gaaray qayb ka mida gaariga u saarnaa gudoomiyaha inkastoo saraakiil ka tirsan gobolka ay tilmaameen in wax khasaara uusan kasoo gaarin gudoomiyaha balse la tilmaamay in laba qof oo ka agdhoweed qaraxaasi ay ku geeriyoodeen halka laba kalena dhaawacyo ay kasoo gaareen dadka waxyeelada soo gaarta ayaana la tilmaamay inay ahaayeen dad rayid ah oo halkaasi ku sugnaa xilliga qaraxa lala beegsanayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo dadaalo ba-ani ugu jiray sidii ay ku xasili lahaayeen ammaanka caasimada soomaaliya ee muqdisho ayaa howlgal dhowaan ay ka sameeyeen magaalada muqdisho waxay kusoo qabteen hub aada u fara badan iyadoona warbaahinta qaybaheeda kala duwan hubkaasi loo soo bandhigay afhayeenka laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo goobta warbaahinta loogu soo bandhigay hubkaasi kala hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in ay laamaha ammaanka ku guuleysteen inay helaan sir ku aadan in hub lagu keydinayay mid ka mid ah garaashada ku yaala xaafadda ama degmada hodan ee gobolka banaadir dabadeedna ay baaritaano halkaasi ka sameeyeen jenaraal qaasim ayaa tilmaamay inay howlgalladan yihiin kuwa soconaya tan iyo inta laga xaqiijinaya ammaanka caasimada soomaaliya ee muqdisho shacabka ayuuna ka dalbaday in laamaha ammaanka lagala shaqeeya dhanka amniga tan iyo markii al-shabaab ay ku dhawaaqeen inay kordhinayaan howlgallada ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan goobaha ay u badan yihiin ciidamada iyo saraakiisha dowladda soomaaliya ayaa laamaha ammaankuna waxay dadaal u galeen sidii ay kaga hortegi lahaayeen falalkaasi inkastoo al-shabaab magaalada muqdisho ay ka filiyeen tiro weeraro ah kuwaasoona ay kusoo beegeen xilliga bishii ramadaan ee tagtay ciidamada maamulka jubba oo maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka waday qaybo ka mid a deegaanada jubbooyinka gaar ahaan deegaanada duleedka kaga beegan degmada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxay tilmaameen guulana ka sheegteen dagaalo saacadihii lasoo dhaafay halkaas ay kula galeen ururka al-shabaab taliyaha howlgallada maamulka jubba ramse oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay dagaalo saacadihii lasoo dhaafay ku dhex maray qaybo ka mid a duleedka deegaanada jubbooyinka gaar ahaan nawaaxiga kismaayo iyaga iyo sidoo kale kooxda ururka al-shabaab waxa uuna sidoo kale tilmaamay in wax khasaaraha dhankooda uu soo gaareen marka laga reebo dhaawacyo uu tilmaamay inay soo gaareen laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubba
howlgalladii u dambeeyey waxaan ka qaadnay aaga la yidhaahdo xakimadar iyo lexila dhexdooda halkaasaana dib ka dhaceen meeshaasna gaari iyo laba nin ayaan ka soo qabanay nimankaan la dagaalamin iyo laba nin aan ka soo qabanay nimankaan la dagaalaminay wax macnaha ma taqaana annaga naga soo gaarina malaha oo dhibaato ah iyo howlgalladuna hadda sidii bay u sii socdaan wallaahi waxa weeye ciidankayada hadda si bilaanaya oo ugu horeeya howlgallada hadda mataqaana ka bilaabay meelahan kismaayo iyo akabaabigeeda hadda waxay ku sugan yihiin meesha la yidhaahdo cabdilla biroole korkiisa ayuu ku sugan yahay waxaa u dambeeyey oo khasaaraha uu ka soo gaaray laba nin oo nolol soo hornay iyo gaari ay wateen oo soo qabanay intaasaa khasaare ugu dambeysay ugu dambeynna waxaa gaaray dalkaasi maali khubro ka socoto dalka faransiiska kuwaasoo u kuurgalayo burbur diyaarad aljeeriya ay laheed oo dhowaan kusoo dhacday waqooyiga dalkaasi maali khuburadan ayaa waxaa la tilmaamay inay baaritaano ku samey doonaan waxyaabaha kalifay soo dhicitaanka diyaaradda rakaabka ah ee ku dhacday waqooyiga dalkaasi maali waxay sidoo kale aruuri doonaan qolfaha diyaaraddaasi waxaana dowladda faransiisku maalmihii lasoo dhaafay bedadaal ay ugu jirtay sidii ay ku ogaa lahayd waxyaabaha kalifay soo dhicitaanka diyaaradda rakaabka ee laga lahaa dalka aljeeriya warkii aad kala socoteen raadio wardheera khiyaarta aynu jecelnahay oo maanta oo ciida waa naga intaa warka waxaa idiin soo saara idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin taniyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo ciid wanaagsan